ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa xalay ka badbaaday cod kalsooni kala noqosho ay u qaadeen xubnaha xisbigiisa muxaafadka hase yeeshee in kasta oo uu sii joogi doono xafiiska waxay codbixintii isniintii muujisay in shacbiyaddii uu ku lahaa xisbiga dhexdiisu ay wiiqantay boqolkiiba afartan ka mida mudanayaasha xisbiga conservatifeka ayaa maya ugu codeeyey halka boqol sideed iyo afartan xildhibaan ay taageereen in xilka laga qaado aadhahdee inuu xilka sii joogo wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa arrimahan ka waraystay maxamed xasan dable oo ka faalooda arrimaha britain iyo yurub kuna sugan magaalada lester ee dalka britain
cabdixafid waa mahadsan tahay natiijada maanta sida ay u dhacday waa adiga arkahayey maxay eheday wuu ku guulaystay codka kalsoonida in kasta oo uu waxyar ku fakaday oo il boqol iyo afartan iyo sideed xildhibaan weli ay yacni kalsooni aynan u haynin tan waxaa marka horeba la filayey in ay yacni sidan wax u dhici doonaan sababtoo ah xisbigan hadda talinaya ee muxuu ahaayey conservativeka waxaa weeye wuxuu aad iyo aad ugu dadaalay in dowladnimada ay gacanta ku sii hayaan waxayna u xisheen ra-iisul wasaaraha boris johnson in ay mustaqbalkiisa dhowraan iyaga oo taa ku khamaarayaan markaa mustaqbalkii xisbiga uu lahaan lahaa marka waxaa weeye waxay door bideen in ra-iisul wasaaraha ay kalsoonida siiyaan laakiin arrinka dhaawac weyn bay keeni kartaa oo ah in lasoo dooran waayo marka waa tahay waynu waynu waynu u imanaynaa taas mustaqbalka laakiin laba laba boqol iyo koob iyo toban xildhibaan ayaa u codeeyey inay ku kalsoon yihiin hogaamiyahooda waa boqolkiiba sagaal iyo konton waanu badbaaday sidaad sheegtay kalsoonidii loo qaaday laakiin marka dhinac laga eego lama odhan karo waa guul maadaama oo boqol iyo siddeed iyo afartan xildhibaan ay sheegeen inaanay kalsooni ku qabin ra-iisul wasaaraha sidaas ma la odhan karaa maxamed ha waa la odhan karaa laakiin waxaan rabaa in aan dhinac wax kaa tusiyo sababtoo boqol iyo lixdan iyo saddex ama boqol iyo saddex iyo lixdan xildhibaan waxay yihiin kuwa xilal ka hayo dowladda oo waaba toos waxay u hayaan xilal mas-uuliyad xukuumadeed bay hayaan marka halkaa waxaa cad af wax cunay xishow macni waxaa cad in aynan marnaba si toos ah ooga hor imaan karin ra-iisul wasaaraha marka iyagu mustaqbalka fog waxba kama gelin waxay dhowrsanayaan oy eeganayaan yacni mansabka iyo kuraasta ay hayaan taa waxay keenaysaa in ay dhaawac weyn u geysato mustaqbalka ururka uu leeyahay annaga u iman doona taa marka sida hadda ay u codeeyeen qolada backbengerka la yidhahdo ama gadaasha fadhiya ee safka hore aan ahayn boqol iyo afartan iyo sideed waxay ka codeeyeen muxuu ahaayey ra-iisul wasaaraha afartan iyo kowna way u codeeyeen kuwa waa kuwa aanan xilal haynin ee shaqada xildhibaannimada keli a ay tahay hawshooda iyo dowladdooda la xisaabta waa tahay dadka ka faallooda siyaasadda xisbiyada dalkan britain gaar ahaana xisbiga iminka talada haya ee conservativeka waxay sheegaan inaanay xubnaha xisbigu gelin kalsooni codka ah hogaankooda marka ay taasina xun bay dhacda marka ay doonayaan inaanu isu soo sharaxin mar kale sidaas ma u eg tahay horta xeerka kani arrimaha mataqaanaay difaacayo macnaha guddigan kun sagaal boqol laba iyo labaatanka ayaa wuxuu yahay haddii cod kalsooni loo qaado hogaamiyaha oo uu ka dabaasho oo uu ka guulaysto waxaa weye muddo sanad ah inaan lasoo hadal qaadi karin arrimaha hoggaankiisa taa wuu ka fakaday inkastoo ay jiri karaan in culaysyo ay yimaadaan ku kallifi karo in xeerkaasi dib loo eego oo xataa isbeddel ku yimaada naftiisu oo aan la dhihi karin waa yacni arrin aanan isbeddel ku imaan karin maxamed dad badan oo iyaguna iminka arrimahan ka faaloonayay maalmihii ugu dambeeyey iyo toddobaadyadii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha marka laga yimaado hoggaankiisa xataa habdhaqankiisa ay dad badani diidan yihiin waa maxay waxyaabaha aad leedahay uu khaldaa ra-iisul wasaare boris johnson arrimaha lagu diidahayo boris johnson waxaa ka mid ah fadeexooyinkii isdaba joogga ahaa ee dhacay xilli ay dadka ku jireen xayiraadda caabuqa covid nineteen taasoo xataa idan boqoradda ay saameyn ku lahayd maadaama habeenkii sayigeedii uu geeriyooday ay keligeed ahayd oo wax u tegey aana jirin oo tiiraanyada ay iyada ku gaar ahayd shacab weynaha reer u k-na arrinkaasi runtii way way dhibsadeen waxaa kaloo jirtaa oo aad iyo aad loogu dhaliilaya fudayd aad u fara badan oo maxay aheeday xagga arrimaha siyaasadda ah maxay aheeday in mataqaanaa qaabka hadda dowladnimada isaga uu u hagahayo aynan ahayn qaab looga bartay anshaxa nidaamka macnaha xisbiga uu ku socdo oo nin mataqaanaa wax wax walba laga filan karo waa tahay waxa uu sheegay in aanu doorasho deg dega qabanaynin umana muuqato inuu iscasirayo laakiin awooddiisii ra-iisul wasaare hoos ayay aad uga dhacday markaas maxay kula tahay xukunkiisi siduu ahaanaya xukunkiisu kolley gudaha xisbiga waxaad moodaa in mataqaanaa aynan dhibaato badan uga imaan doonin maadaama qodob dabrahayo uu jiro laakiin calaaqaadka hoose ee wada shaqayn waa sidaa u xumaaday kana soo reen maayo taas waxay dhaawac u geysanaysaa marka muuqaalka xisbiga uu ka yeelan doono qaranka maadaama ay u xisheen mustaqbalka dhow iyo hadda inta ay talada hayaan oo ayna ku fikirin rito inay mudan doonaan in ay hortegi doonaan shacabweynaha ingiriiska si uu dib usoo siiyo si uu dib usoo doorto usoo dib uu cod u siiyo waxaa kaloo hadda isagu uu samayn karaa wuxuu samayn karaa sidiiba maanta uu ka hor yidhi guddiga intaanan codka kalsoonida loo qaadin in uu canshuurta dhimi doono waxaa laga yaabaa inuu sameeyo waxyaaba mataqaanaay in canshuurta uu dhimo in mataqaanaay arrimo ka caawin kara dadka in duruufaha nolosha ee adkaaday ay ka debciyaan in uu ku yabooho deencafin oo kale in uu macnaha yabooho maadaama xilli adag lagu jiro in macnaha waxyaabo kale oo dadka ku kasban karo uu hindisooyin ah uu la yimaado
kaasi waxa uu ahaa maxamed xasan dable oo ka faallada arrimaha britain iyo yurub oo ku sugan magaalada lester ee dalka britain waxa uu waramayey wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawal ismaaciil